aharu aliclaami cala almujtamac raadka uu ku leeyahay warbaahintu ay bulshada ay ku leedahay warkiioo kooban sheekh maxamed baa idin siiyey iminkana waa isagii oo fidsan waa afkii warbaahinta intaa u sheeku sheegay baa ku celcelinayaan wax kale wax kale ma hayaan xaqiiqatan jazaha allah alka khayr oo culammadii horaa waxay yidhaahdaan ahlu sunna waxaa calaamad u ah uurkooda waxa ku jira waa mid bay yidhahdaan min calaamaati ahli sunnati waljamaca qof meel hadduu ka hadlo isla mawduuca qof kale hadduu ka hadlo iyagoon is ogeyn isku sibay isku sibay u wada hadlaan baa la yidhahdaa aliclaam waxaynu ka hadli doonnaa haddii lahayd ma shan shan qaybood shan dhibic ama shan shan qodob horta iclaamku muxuu yahay waxbaynu ka odhani raadka iclaamku uu bulshada ku leeyahy waxbaynu ka odhani islaamka iyo warbaahinta waxbaynu ka odhani muxuu qabtaa warbaahintu duruufaha uu qabto ama qodobyada uu fuliyo maxay tahay inaasaynu ku soo koobi doonnaa haddii ilahay aliclaam oo kelmad af carabi ah waa gaadhsiin iyo faafin waxa weeyaan waa shay baad iclaamisay waad faafisay waxaana doonaysaa inaad dad mucayanah in aad gaadhsiisid waxaynu isku dayay inaynu ku qeexno waa cilmi horta cilmu اliclaam waa cilmi maanta la dhigto jaamacada lagaga soo baxo afar sanno oo kaamil ah ayaa jaamacadaha lagaga soo baxaa isagiibaa intaasoo qodob maanta usii kala jajaba waa aqoomaha waa aqoonta maanta ku soo korodhay adduunka oo hebel waxaa la odhanayaa waa muhandis hebel waxaa la odhanayaa waa injineer hebel waa dhakhtar hebel waa shareecadu ka soo baxay hebel waa muxaasib hebel hebel waxaa jira iminka waxa la yidhahda hebel waa iclaami waa cilmi dhan wey markaa oo loogu takhasusay oo isaga laftiisiiba intaasoo qaybood u qaybsama marka qolooyinka cilmigaa dhigtaa ama bartay maxay ka yidhaahdeen cilmigan waxay ka yidhaahdeen aliclaam huwa camaliyatu naqli اrisaalati alatii taxmiluha alwasaa'il اliclaamiya almutanawica min alraasili ila almultaqi bugyata الta'hiiri calى mowqifihi tujaaha qadiyati ma fardan kaana aw jamaacatan waa maxay waa naqlu risaala fariin ayaa la qaadayaa fariintaa waxaa qaadaya warbaahinada wasaa'ilkeeda kala duduwan kii dirayay baa laga qaadayaa kii loo dirayay baa loo geynayaa maxaa laga rabaa fariintaa bugyata ta'hiir waxaa la rabaa qofkaa dhegihiisa ama maqalkiisa ama indhihiisu ay ku dhacayso fariintu in la saameeyo oo la raadeeyo maxaa la raadaynayaa mowqifka aragtida go'aanka uu ka leeyahay arrin arrimaha ka mida arrinta goonto ha noqoto dadkaa la saamaynaya markaa ama qof buu noqon karaa ama bulsho weyn ayuu noqon karaa qodobkaan ka hadlaynaa markaa waa ka ah waa fariin warbaahinada kala duduwani mid ka midii uu qaadayo cid buu ka qaadayaa qof baa loo geynayaa qofkaa dirayaa dan buu leeyahay entertainment maaha ma aha meel lagu kaftan ma aha wuxuu rabaa inuu beddelo aragti fikri mowqif inuu qaato ayuu rabaa qofkaa lala hadlayaa ama qof ha noqdo ama wadar dhan oo la doonayo in meel laga qaado oo meel la geeyo kamaynu hadal ilaa iminka tacriifka ay saareen kamaynu hadal farriintaasi waa tee maxay tahay kamaynu hadal weli laakiin waxaan rabnaa un iclaamku wuxuu yahay inaynu isla ogaano waa fariin aad dirtay ood qof u dirtay adigoo doonaya qofkaa inaad saamaysid aragti aad ka beddeshid ra'yi aad ka beddeshid mowqif aad ka beddeshid mowqifkaasi ma saxbaa ma qaladbaa gadaal baynu ka qaadan doonnaa haddii ilaahay warbaahinadu way kala duduwan yihiin wasaa'ilka ama miiniska ama qaababka loo kala qaadaa waa badan yihiin danta laga leeyahay markii ay gaaladu ay u samaysteen cilmigan meedhiyada iyagu meedhiya yidhaahdaan markay sameeyeenay kudtaa ay aada ugu fara dhuubteen say u samaynayeen danta ay ka leeyihiin waxa weeyi almu'afir almubaashir calaa suluuki اlaakhari waa saameeye toos ah qaab dhaqanka qofka la doonayo in la bedelo qaab dhaqankiisa qaabkaasay ugu talagaleen waa seef waa war waa qaab waa hub ay ugu talagaleen suluuk suluuk waa qaab dhaqan waynu ka sheekayn doonnaa suluukaasi ama ha noqdo mid iijaabi ahoo fiican ama ha noqdo mid mid salbi ah maxaytoola ha noqdo waxaa la isticmaalaa markaa wasaa'ilka la isticmaalo kow waxaa ka mida telefishanka t v-gu waa wasiilo ka mida wasaa'ilka warbaahinta waxaa ka mid ah filimada cinema moviska filimadu filimadu waxaa weeyaan qayb ka mida warbaahinta waxaa ka mid a internetka waxaa ka mid a mobaylada waa qaab isaguna ka mid a warbaahinta intaasi waa cusub yihiin qadiimkii hore la yaqaanayna waxa weeyaan joornaalka idaacadda buwaagta la qoro majallaadka soo baxa waxaasoo idili waa markaad aad aada ugu fiirsatid xaqiiqatan waa jayish waa ciidan meedhiyadu kaamil ah oo qalinkii ku jiro oy kelmaddii ku jirto oo sawirkii ku jiro oo wixii la tumayay ay maxaytooda ku jiraan qaab dhan ciidankaasoo dhan baa inta la jiheeyo oo maamul loo yeelo oo lagugu soo jiheeyo ayaa la doonayaa in lagu bedelo qori laguma soo qaadan laguma dilayo dhibaato laguma samaynayo adigoo habi ah oo shaahaaga cabbayo oo odaygaa guriga fadhiu sheeku ka sheekaynayey ah ayaa saamayn lagugu samaynayaa in meel lagaa qaado oo meel kale lagu geeyo adiga oo jecel oo raalli ka ah habi kuwa isbeddelkaa kugu dhacaya weliba cidda ugu weynee samaysatay in ay isticmaasho meediyada waa reer galbeedka magaalo dhan baa loo dhistay magaalo dhan ma aha guri cimaarad ma aha waa magaalo hargeysa intay doonto ka weyn hollywood ayaa la dhaha hollywood magaalo dhan oo miisaaniyadda ay leedahay hal filin hal filin one movie hal filin oo magaaladaa lagu sameeyey mid hal filin ayay miisaaniyaddiisu saddex jeer afar jeer ka badan tahay miisaaniyadda somaliland oo dhan waa one film matrix dhallinyarada matrix a samaynta filinka matrix waxa uu miisaaniyadda ku baxay soo qoreen afar jeer ka badan tahay waa ciidan waa hal film asinima oo loogu talagalay adduunka marka la qeexayo xoogga ama waxaa la yidhaahdo baawarka marka la qeexayo waa laba qaar waxay yidhaahdaan xoog taf ah taf baawar bay yidhahdaan waa diyaaradaha iyo raajimaadkan iyo qoryahan iyo waxaan dadka laynaya midna waxay yidhaahdaan soft soft baawar bay yidhahdaan waa filimada iyo telefishanada iyo xayeysiinta iyo coca coolaha iyo hamburgerka iyo macdonalds iyo bitsa hat iyo sarwaalka jiiniska ah iyo heesaha iyo raabka iyo soft power baa la yidhahdaa intaa ciidanada ku baxda in la dhiganta oo lacag ah ayaa kan ku baxa isna kana kaasaa marka hore lagugu soo daynaya fajaasuu khilaala diyaari cagaf taasaa ku dhex gelaysa waa lagu daynaya toban labaatan soddon sanno haddaad mid fid noqotidood iska caabisid kii weynaabaa dubbaha madax lagaaga dhufanaya ka kale hadduu kani ku furfuranaaba intii lagaa doonayo de khalaas hadday intani kugu filnaatana oo dismiskan laguu furana maxaaba loo soo kaxaynay wixii xoogga badnaa soodigan dhaksa la isku diiday waxaa soo raaca iclaamkaa kale telefishankaa iyo sinimaha waxaa soo raaca dabcan waxyaabahay aadka u faafiyaan waxaa ka mid a filimada waxyaabahay xooga saaraan waa saddex arrimood kow alcunf violence dil qof wax la dilayo uun labo azina azina saddex door weyn in ay tashwiihiyaan oy xumeeyaan oy fool xumeeyaan sawirka islaamka mar allaala markay samaynayaan waxaa la yidhi malaha intaasoo kun oo filin bay bishii soo tufaan mar allaala markay rabaan inay islaamka soo hadal qaadaan waa qof wejigiisu u eeg yahay weji carbeed cimaamad cad madaxa maxaytoole ku duuban ama halkan maxaytoole saaranaya oo cadhaysan oo wax qarxinaya wax uun buu qarxinaya wax uun buu dilayaa oon aqoon sida loo qoslo si loo yidhaahdo waxaan wax loo dhowaan karaya maaha daa'iman wasaa'il kale ayaa jira oo iclaamku isticmaalo oo xoog leh oo ah qalinkan qalinkan isaguna waa wasaa'isha warbaahinta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون إلهي حرف بوكو دارتي نون ليدا نون كركا هلا سمي رجل نون كي ويان نون إلهي باكو دارتي والقلم إلهي باكو دارتي وما يسطرون iyo waxaad qoraysid laynka aad qoraysidna ilaahay baa ku dhaartay wasaa'ilka ugu muhiimsane adduunka warbaahineedii waa qalin afar iyo labaatan dowladood oo carab ah sanadkii waxa ay qoraan waxay buugaag qoraan ay soo tufeenay maskaxdoodu maaxato afar iyo labaatan dowladood saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan milyan oo qof laba-iyo toban bilood intay qalinku ilaahay ku dhaartay salaadaha ku tukadaan inta ay wax ku qoraan sanadkii waxaa ka badan afar milyan oo yahuud ah oo israa'iil deggan waxa ay qoraan ayaa labalaab ka badan caraboo idili waxay isku tagto waxay qorto mala awaal maaha lagama raadinayo cilmi synis iyo fiisigiisa wax adagoo la raadinaya maaha adduunku halkaasuu yaalla fardo la isugu hayo maxaa la isugu faanay warbaahin waa qalin in misaa maskaxdaada ka soo baxa maxaad qortaa maxaad tarjumtaa maxaad akhridaa sida muruqu uu u go-o marka aada isticmaashid eed murqaha aada u goysatid ha ayay maskaxduna u go'daa hadba inta aada wax akridid ma taqaanaan muruqa jirhkeenna ugu adag waa kaa daamaha wax inaga cunto badani ma jiro daydaan isticmaalnaa kaa mar kastoon isticmaalnaa waa muruqa jirhkeenna ugu adag baa la yidhi gebigiisaba qaar bawdahay moodaan iyo meelaha dhan kaa yar imtixaanka halkaa yaal sabab lanna ma afkaaga marna isma qabanno xun baynu cunayna xun baynu cafayna waynu isticmaalnaa markaa muruqi markaa u adkaaday kadalika maskaxduna haddaan had iyo jeer lagu ridin wax ay ridiqdo wax ay ridiqdo haddaan lagu ridin oo ku cusub oy akhrido marmar ay fahmi weydo ku celceliso haddaan lagu ridin way way rakaadaa maskaxdu way rakaadaysaa markaa ilmaha yare soo ma taqaana ilmaha yaree haljirka ah een weli ilka u soo bixin cuntada ama waa loo calaliyaa ama waa loo ridqaa soo maha lianna wasiiladii uu ku calalin lahaa ma haysto heer waxaad gaaraysaa marka aada maskaxda aad ay ridqi weydo aqoonta eed wax kala duwan akhriyi weydo had iyo jeer maskaxdu waxay gaaraysaa inay gaadho sida ilmahaa yaree bilaa ilkaha ah oo ay doonayso wax walba in loo soo akhriyo oo loo soo laqbeeyo oo inta dhabta lagu qabto la siisiiyo ma fikirayo maskaxdiiba way xidhmaysaa khalaas kutubtaa ka mid ah waxa la qoraa ka mid ah majallaadka ayaa ka mid ah waa warbaahinta adduunka ayay ka mid tahay waxyaabahayna lagula dagaalamo ee dagaalka xoogga islaamka lagu hayana waa ka mid gabadh dumarka waxay ka qoraan human rightska waxa ay ka qoraan shareecadda waxa ay ka qoraan xuduudda waxa ay ka qoraan taariikhdaadii waxa ay ka qoraan intaasoo idile oo adduunka khayrkii u akriyo waa waxyaabo dagaal iyo lid lagugula jiro meedhiyadu bal inay muhiim nolosheenna u tahay iyo in kale nambar ahaan waxaan idinku sheego ardayga secondariga dhigta afar sano ama saddex sano dhigta waxaa daraase lagu sameeyey wuxuu telefishinka hor fadhiyaa shan iyo toban kun saacadood intuu secondariga ka baxayo shan iyo toban kun oo saacadood ayaa input maskaxdaada ardayga secondariga labiyo tobankaa sano ee uu secondariga ka baxayay marka la isku daro inta saacadoodoo fasal uu fadhiyeyna waa toban kun oo saacadood toban kun oo saacadoodna fasal buu wax ku dhiganayey shan iyo toban kun oo saacadood oo kalena fasal kaluu wax ku dhiganayey ma kuma tahay shan iyo tobankaa kun ee saacadood ee boksiga quraaradaa uu hor fadhiyey intertagementu inay ka ahayd iyo maaweelo inay ka ahayd ma kula tahay mise duruus baa ku socoto waxbaa ku socdo qaab fikirkiisibaa wax laga bedelayo qaab baa qofkaa loo habeeyey ardayga jaamacadda dhigta afarta sanee jaamacadda waxaa la yidhi lix boqol oo saacadood buu fasal fadhiyaa qofku si uu jaamacad u qaato bachelor digriis uu u qaato lix boqol oo saacadood ayuu fadhiyaa ardayga jaamacadda laakiin wuxuu afartaa sano daawadaa telefishanada iyo fadaa'iyaadka wuxuu daawadaa kun saacadood ama war daawo ama wax kala daawo ama kubad daawo waa tirsantah lix boqol oo sanana jaamacad iyo fasal baad fadhido oo digrii ku qaadata lix boqol oo saacadood kun saacadoodna boksigaa yarbaad ilmuhu dhallinyaradii uu dhegaystaa waa la isku soo celceliyey waxaa la yidhi boqolkiiba sagaal iyo lixdan ilaa toddobaatan boqolkiiba bulshadu adduunka saddexaadi waxa ay telefishanka daawadaan afar saacadood maalin walba afar saaca waa isu celcelin qaar baan kaba horkicinba iyagu qaar baan kaba horkicin laakiin isku celcelinta intaasaa la yidhi waxaad ku dartaa iminka telefishanku baan ka hadlayay waxaad ku dartaa intaad internetka daawatid intaad emailkaaga akhrisatid intaad attachmada aad akhridid inta lagugu soo dirayo bahalkan taxtier lagugu soo dirayo inta adigu aad maxay toole diraysid inta aad dhegaysanaysid aad wax ka dhegaysanaysid internetka ama kan aad wax ka dhegaysanaysid intaa maan tirin haddii la isku celceliyo markaa inta maankeenna iyo maskaxdeenna iyo caqligeenna iyo indhaheenna meediyada ina gashaa aad bay uga badan tahay inta aynu wax akhrisanno ama inta aynu cibaadaysanno wasaa'il اliclaam markaa waa laba waa kelmaddii sheekh maxamed aadan sheegay waan ku celinayaa waa seef laba af leh waxaa loo isticmaali karaa quwa iijaabiya loo isticmaali karaa quwo power positive ah oo xagga samaha ka taliya ayaa loo isticmaali karaa oo ka shaqeeyo bulshadu inay isku xidhan tahay is-og tahay aanay col ahayn waa loo isticmaali karaa waaa ka waxaa kaloo loo isticmaali karaa dhanka kale mujtamaca dhexdiisa in fitan laga dhaliyo dhallinyarada shahawaadkooda in la kiciyo a markuu dhergo dhergo dhergo cabbe cabbe uu fadhiisteen aad tusid mid dabada luxaysa maanta o dhan halkuu tegi laba mid baad ku samayn kartaa in aad mujtamacii ka dhowrsid xumihii aad ka dhowrso dhow mujtamac cafiif ahoo dhowrsan kadalika waxaad ku samayn kartaa mujtamac isneceb oo qabyaalada dhexdiisa taallo oo maalin walba war walba qalad aad u sheegtid isla xilligaana dhallinyarada hablo iyo inamaba shahwaduu ilaahay uu ku abuuray a ee ahayd inay ku xasisho oo qatuu qariya la yidhi indhihiinna a ayaad ku kalifaysaa in ay shahawaatun mustacira inay ahaadaan iclaamku ma cusba reer galbeedka maanta hogaamiyaa way kobciyeen waanay ka faa'idaysaan lakiin ma cusba waxaad siirada ku akridaan nin reer ansaar ah laba reer ansaara aws iyo khasrajkana ahaa oo meel fadhiya xilliguu diinta islaamku ay u timid ay diinta islaamka qaateen oo sheekaysanayo aada u qoslaya habbi isku ah laba qabiilo col ahaa bay ahaayeen ayuu yahuudi soo agmaraa la yidhi yahuudigu labadoodaba hubkuu ka iibin jiray si ay isku laayaan markuu arkay labadii oo habbi oo sheekaysanaya buu yihi hadday labadaasi kuu heshiiyaan madiine waxba kuuma yaalaan ilmo yaroo agtiisa joogu gacanta qabtay labadaa nin u tagoo dagaalkii ugu dambeeyey bucaas dagaalkii ugu dambeeyey bucaas gabayga gabayaday isku tiriyeen warbaahinta eeg gabayaday isku tiriyeen xasuusiyo ka agah keeraabaa soo orday labadii saxaabi waa saxaabi muslimiin ah halkii bay colaadee dagaali ka bilaabeen mid baa istaagay ya bani artalahi labadii baa waa saxaabadii way isku yeedheen iyo waa inoo maalin heblaayo iyo waa inoo maalin heblaayo bal keenna badiye bucaaf iyo keenna badiye rasuul allah baa loo cararay sala allahu alayh wasalam adrik ilansaara ya rasuula allah adrik ilansaara ya rasuulow u soo gurmo oo soo gaar ansaar aw bidacwa اjaahiliyai waana bayna adhurikum waa halkay ka timid marka aw bidacwa اjaahiliya war bahashii ayaad anoo weliba nool maan dhiman buy rasuul lah soo ningan weli idinla joogo buu leeyah waxaan idinka daweeyey naxariis iyo islaam iyo diin iyo caqiide iyo akhlaaq iyo shareece iyo waxyi idinku yimid si aad waxaa iskaga dawaysaanan intaa idinku dhex akrinayay aw bidacwa اjaahiliyati iclaam bu ah warbaahin buu ahaa warbaahin buu ahaa ilmo yari uu colaad iyo dagaal sokeeye uu ku ridi gaaray way caayi jireen nabi maxamed sal slam gaaladu sida maantaba islaamka iyo muslimiintaba loo caayo rasuul allahna loo caayo sala allahu alay waslm ilaa yowmi macusba qur-aankana waad ku akridaa waxay ku yidhaahdeen inay saaxir yidhaahdeen majnuun inay yidhaahdeen wax walba inay ku yidhaahdeen iclaam buu ahaa warbaahin bay ahayd ugu lid ah nabi maxamedna sala allahu alayh wasalam ma fadhiisane xasaan buu la hadlay xasaanow berigii hore telefishinne ma jirin joornaale ma jirin waxaa l waxaa loo isticmaalin jiray warbaahintu wuxuu ahaa carabka iyo gabayga buu ahaa gabayada iyo tixdaa laisku raacin jiray markii nebi maxamed wax walba lagu yidhi sala allahu calayh wasalam ilaa xaasaskiisii la soo gaaray in laga gabiyo oo wax laga sheego war iga qabo buu yidhi xasaanu ragga xasaan gabayaabuu ahaa saxaabi ah uhjuhum uhjuhum waruuxu lqudsi yu'ayiduku buu ku yidhi war iga qabo buu yidhi ruuxulqudus malaku jibriil baa ku garab siinoo ku ag istaage war ragga iga qabo buu ku yidhi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuu isticmaalay marka rasuula allah warbaahintii zamankiisa taallay nebi maxamed waa isticmaalay sala allahu alay slam khamsaa oy nabiga naaska xagga radaacada ay ku walaaloobeen way u gebi jirtay nebi maxamed oo gaalada waa ka dhicin jirtay sala allahu calayhi wasalam kacb ibn zuhayr waa ka dhicin jiray maxamed sala allahu alayhi wasalam xasaan waa ka dhicin jiray cali bin abi aalib wawajhu lhamaamu yustasqaa biwajhihi alhamaamu waa nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam wixii berigaa yaalay wuxuu ahaa gabay buu ahaa gabay waa la isticmaalay siday gaaladu ugu soo isticmaashay inay diinta ku dhaleeceeyaan ayuu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam u isticmaalay inay iska caabiyaan intaanan u tegin islaamku iclaamka muxuu ka qabaa oo afar kelmadoodoo kooban ah bal haan eegno gaalada cilmigan dejisay habkay u isticmaalaan meediyada keenana haan ku ladno markaa qolooyinkeenna warbaahinaha hayaa de labadaa balkay labadaa kay haystaan haan eegno markaa kaasay haystaan o odhan maayaanu bal gaaladu waxay ka tidhi meediyada haan eegno laba qodob saddexdooda ninoo ugu waaweyne laga barto cilmiga meediyada islaamkuna muxuu ka yidhi kelmadda iyo warka la faafiyo iyo kelmadda la sheego ninkooda ugu weyn laswell ayaa la yidhaha waa maraykan caan argay ka dambeeyaan weya wuxuu yidhi iclaamku saddex arrimood ayuu noo qabtaa buui warbaahintu saddex arrimood bay noo qabataa koow waxay noo ilaalisaa deegaanka guud albiica ayay noo ilaalisaa buui duufaanada roobabka kaymahan gubanaya waxaasoo idin muqadaraadka khayra hantida wadanku ay leeyihiin meediyadu waxaasoo dhan bay bulshadeeda xasuusisaabida ahmiyada uu degaanku leeyahay albiica o labo waxay warbaahinteedu ka shaqaysaa buu yidhi aada u dhegayso alcamal calaa taraabut اlmujtamac mujtamac ayagu muta bulshadeeda ayay isku tushaa buu isku haysaa buu yidhi waa gaalkii hadda hada gaalun kabiirun waa gaalkii wuxuu yidhi waxay ka shaqaysaa buu yidhi warbaahinteedu horta degaankaanu deganahayna way noo ilaalisaayo hadba wixii isbedel ku dhacay nala socodsiisaa o laba bulshadeedana way way isku haysaa saddex aada u dhegaysa haadaa kaafirun wuxuu yidhi naqli turaafi اlijtimaaci min jiilin ilaa jiil warbaahinteedu waxay gudbisaa hantidii dhaqameed ee facba faca kale u dhiibayey ayay qaadaayo faca cusub ay u gudbisaa buu yidhi gabay ha noqoto siraab ha noqoto maanse ha noqoto history ha noqoto heroes rag aad ku faanto oo ku ah tusaale maxitula ha noqdo dhacdooyin taariikha goobo dagaalood gashay ood ku guulaysatay ha noqdo dhaxalkii waxaa la yidhaahdaa dhaxal wadareed dhaxal wadareed maxaa inaga dhexeeyeen wada leenahay waa diintii waa dhaqankii waa afkii waa gabaygii waa ciyaarihii ay isla remigu ciyaari jireen hadda masaajid ban fadhina hadda waxaad leedahay ood ku fahamtid waa dharkii iyo labadii labadii labadii dhare cadcaddaa eed xidhan jirtay waa qaabkii ay u seexan jireen waa qaabku timaha u feehan jireen waxaasoo idil waa waxaad leedahood awowka awowka awowka awowka awowka awow aad soo dhacashay oo inaanu lumin ay tahay waa waxa adduunka loo samaysto museums meel lagu ilaashado taariikhdaadii wadareed ila maalin walba update noqon mayso dotcom maantay timid maalin walba maanta ka bilaabi maysid noloshay leene boqol baa ka horreeyo konton baa ka horreeyo boqol kalaa ka horreeyo waxaasoo dhan bay meediyadu noo ilaalisaa buu gaalkaasi ku leeyay degaankay noo ilaalisaa way isku kaaga xidhaa jiilba jiilka ka dambeeya ayay u gudbisaa aqoontii uu jiilka kala hayey shawarcad maha ninka kale gaalka ah waa jarmal shram ayaa la yidhaahdaa iyadna waxay noo qabataa buu yidhi saddex warbaahintu kow aada u dhegayso wadiifatu almuraaqibi monitoring almuraaqib bulshaday ilaalisaa buui meeshii ay ku heshiiyeen inay tagaan ma u socotaa bulshadii ma leexatay keebaa maran habaabinaya keebaa xaqeeda dhacaya wixii wixii la wada lahaa waa muraaqib waa il weyn oy dhexda dhigteen oon cidna ka gabanayn cidna aan ka habranaynin allaala wixii dhaca boo qof allaala qofkay boo ku taallo tobanka maradood ku qabanaya almuraaqib wasiirad bay ahayd dhulkaan joogi jiray bay joogtay wasiirka cadaaladday ahayd waa gabadh gaalada kaar baa la siiyaa baska marka ay korayso ay mariso inta ay shaqada xilka dawladda ay hayso marka ay shanta galabnimo shaqada ay ka tagaan kaarkii baska ay ku koraysay keedii khaaska ahaa waa inuu noqdaa intay ilowday waa wasiirad intay ilowday ayay kaarkii dawladda xilli habeennimo a marisay baskii ay maraysay shaashaduu ka soo baxaya waa wasiire heblaayo xilligu waa toddobadii galabnimo kaarkani kaarkii shaqaalahu shaqaalaha weeyaan isla markiiba meediyadu u diray aroortii baa safxadda hore lagu soo dhejiyey dhag wasiiradiiyo shalay toban hal doolar xilli dambe hal door dawladda ka qaadatay hal doolar hadda kumaakumkan maaha lala cararayo halkan ma aha waa hal doolar waa one dollar wey hal doolar wey sorakaa lagu soo qoray maxay samaysay intay timid halkan may odhan maan moodayno waa ilaa haydo may odhanin intay halkii timid bay shaqadii ka tagtay on the spot halkiibay kaga tagtay weligayna siyaasad dambe geli maaya bay tiri mar haddii la xagtay wejigaygii karaamadiisii ba jira innahaa kaafiratun bintu kaafirin gaal weeyaan maxay qabanaysaa buu yidhi markaa waxay qabanaysaa buu yidhi gaalkaa jarmalka ishraam wayna ilaalisaa buu yidhi bahashan labo waxay qabataa buu yidhi wadiifa siyaasiya yaa ummaddan wax u qabtay ummaddu hal jazaau lixsaani ila alixsaan sudduu canii kula baab ilaa baaba abi bakr ما لي أراك يا رسول الله تكثر من أمر الخديجة وكأنه ليس في النساء سواها عائشة هناصا مركزتي نعم ليس في النساء سواها آوتني يوم كذبني يأس وأغنتني يوم أفقرني الناس وصدقتني يوم كذبني الناس خديجة رسول الله كان وفيا نو محمد أباله أباله أباله أدونكنا معها مركز فرصة كليا معها waxay qabataa buu ku leeyahay waddankan yaa abaal gashaday ayay ka shaqaysaa buu ku leeyahay yaa u soo halgamay yaa u furay yaa u waashay yaa maanta u bilaa gacmooho u bilaa luga ah yaa maanta u sabool ah la yidhaahdo war maanta waanu kuu baahanahay qofkaasi haddii uu gaajoonayo intuu dhallinyarnimadiisii iyo cumrigiisi iyo aqoontiisi iyo maskaxdiisi iyo maankiisi iyo muruqiisiiba intuu geliyo haddaan cidiba ogeyn ka warran iclaamku wuxuu noo qabtaa buu ku yidhi fartaanu ku fiiqnaayo xoolama siina aanu lahayne hee laakiin waxaanu u qirnaa oonu sheeg waanu ka shee waanu sheeg sheegnaa qodobka saddexaad wuxuu yidhi waxay noo tahay buu yidhi waxay noo tahay buu yidhi almucallim warbaahintu waxbuu na baraa buu yidhi warbaahintu waxbuu na baraa sidaa awgeed waxaad arki doontaan telefishanno dhan kanaalo dhan oon wax kale ka sheekaynin scientific canal la ydhaha wax kale kama sheekayso fysigiska chemistryga badbaadkiska geologiga sociologiga antropologiga psychologiga wax walba mid walba kanaal baa ka sheekeeya gurigaaga adigoo joogada aqoontaa dhegaysanaysa waa mucallim waxbuu na baraa buu ku leeyahy intaas isna waa gacankaas yaana qolooyinkaa idinku badine islaamkuna muxuu ka yidhi iclaamku isku soo aruuriyo fi nihaaya waa kelimad ama qor ama duub ama sawir ama internet geli ama s m s ka dhig fi nihaaya warbaahin waa kelima waa kelmad buy kelima afkaaga ka soo baxda oo la faafiyey waxay culammada iclaamka dhigata ee muslimiintu aayad qur'aan ay uga dhigtaan uga dhigtaan marjiciya ama marjica iclaamka oo idin ilahay wuxuu leey subxaana walaqad wasalnaa lahum اlqawla lacallahum yatadakaruun walaqad wasalnaa lahum alqowl waanay ku lahaa waa kilmeel war fariin la qaadayo oo meel la gaadhsiinayo walaqad wasalnaa lahum اlqowl qawlkii waan gaadhsiinay waa qowlkii waxyigii iyo shareecadii iyo xikmadii iyo sunnadii maxaa laga rabaa lacallahum yatadakaruun inay ku cibro qaataan ku xasuus qaataano qowlka iclaamkuna waa halkaa in aad dadkii gaadhsiisid bilatihi iyo axsan idaa asbaxa ibnu aadam kelmadda islaamka wuxuu ka qabo rasuulu lah sal wuxuu yihi xadiiskii tirmidi soo marinayay soo saaraya xasanka ahaa idaa asbaxa ibnu aadam hadduu waa kuu baryo xubnahoo idil waxay lacnadaan carabka oo waxay yidhaahdaan carab yahow carabow ilaahay nooga baqa fa inamaa naxnu bika annagu adiga ayuun baanu nahay haddaad toosnaatidna waanu toosnaanaa haddaad qalqalloocsanaatidna waanu qalqalloocsanaanaa waa carabkii wey xadiidkii ahaa ina alcabda layatakallamu bilkalima min ridwaan illaah axadkiin wuxuu ku hadlaa buu yidhi xadiisku axadkiin kelmad buu yidhaahdaa kelmadda agtaada qiima kuma leh si yaroo sahlaad u odhansaa kelmaddii laa yulqii lahaa baalan werwer kelmaddaasi kuguma hayso yarfac illaahu biha darajaat ilaahay kelmaddaa darajaadkaaga kor buu kuugu qaadaa kor ayuu ilaahay kuugu qaadaa wa ina alcabda layatakalam kelmaddaad ku hadashaa kelmaddaas dheg uma dhigtid min sakhat illaahi ilaahay bay laakiin kelmaddaasi ka caragelisay yahwii bihaa fii jahannama jahannamo ayay kelmaddaasi kugu tuurtaa rawaahu lbukhaari xadiis saxiixa alkelimatu cinda alislaami markaa oo warbaahinta oo idila ay ku siban tahay kelmad la faafiyey oo meel dheer ka dhacday waa laba mid uun inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kelmaddaas ina ilaahay raali gelisay darajaadkaagana korkuugu qaado ama kelmaddaasi ay noqoto kelmad ilaahay cadhogelisay adigu se aanad ogeyna si yaroo sahla aada u tidhi kadibna walciyaadu billaahi meel baas iyo xumo iyo jahannamo ay kula gasho halkaasu islaamku kelmad uu dhigay maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid kelmad afkaaga kama soo baxdo ilaa labada malaki ay qorayaan wax kasta oo aad ku hadashid yaa mucaad waa dardaara nabi maxamed dardaarmayo yaa mucaad war mucaadow kufa haadaa buu yidhi waa xadiis musalsal ahoo dhammaan cid allaale cidda warisaa waxay yidhaahdaan faakhada lisaanahu saasay wada yidhahdaan musalsalun biriwaayati cid kastoo soo warida saasay ku warida yaa mucaad buu yidhi mucaadow kufa haada intuu nabi maxamed carabkiisa qabtay sala allahu calayhi wasalam war carabkaaga ilaasho afkaaga waxaa ka soo baxaya dhowr mucaad waa istiqraabay oo waxaanu ku hadlaynana miyaana miyaana lagula xisaabtamaya ya oo inta yareenu ku hadlaynana miyaana lagula xisaabtamayaa buu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam uu sii daba dhigo wuxuu yidhi sakiiladka ummuka waxaaban kuu haystay buu yidhi fuqahada inaad ku jirtid wahal yukabu الnaasa fi الnaari calىa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim oo dadku maxay naar ku galaan ilaa wax loo aruuriyo afkooduu ku hadlay mooyaane dadka maxaa naar geliya buu ley nabi maxamed salى اllahu alayhi wasalam alkelima abu bakr wuxuu yihi ina haada awradaniya اlmawaarida buu yihi sida intuu carabka qabtay buu abubakar yihi war ani kan baa ilu gooyey aniga kan baa kan baa jar iga riday bu waa abubakr sidiiq radia allahu canhu arda oo carabkiisii carabkiisii ka ka ashtakoonaya alislaam kelmadda meel weyn buu dhigay kelmadda meel weyn ayuu dhigay waana taqaanaa suuratu nuur wixii ku dhacay hooyadeen caaisha radia allahu canhaa kelmad uu gaal faafiyey uurku gaal munaafiq uu faafiyey nebi maxamed waxa ay ku riday waad ogtahay intay laagtahay sala allahu calayhi wasalam maalintii madiine uu soo noqday caasha oo uu wado ninkii ratida ku hogaaminayey markuu arkay caasho ratidii ka degaysa kana habsaantay socdaalkii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi ibni ubay ibnu salool kelmaduun buu yidhi wallaahi maa axsabu anna haada salima min haada وأن hذiه سلمت من hذا intaasuu yihi wuu fadhiyaa hooyadeen caasho rati laga soo dejiyo gurigeedii loo wado صaxaabi arkay inay luntay oo ka hadhay ciidankii nebigana soo kaxeeyey salى الlahu عalayhi wasalam oo gurigeedii ku socotu sheeda ka arkay ilan waa uurku gaal hoostuu ka bukaayo kelmad buu yihi faqad jumla wallaahi buu yihi labadaasi may kala badbaadin bas wax kala ma oran labadaasi may kala badbaadin inbuu yidhi kelmaddii dahabat fi laafaaq madiinoo dhan bay kelmaddii ka dhacday caashi markiiba way bukooto way way jiifsatay wax walba rasuulullahi unbaa madiine dhex mara sala allahu calayhi wasalam labuunbuu soo agmaraa sheekaysanaya mar allaale markuu soo agmarun bay aamusa war bal imtixaanka waa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waana caaisha waana abu bakr sidiiq nantiisii waa loo waxyoodaa cidda laga hadlayaana waa xaaskiisii waxaan laga sheegayaana waxa weeyaan ismun cadiim wa buhtaanun kabiir waxyigiina waa istaagay alkelima warbaahinta laba saxaabi buu nebi maxamed u yeedhay sala allahu calayhi wasalam cali bin abi aalib ku jiro in adeerkii ahay war caliy waxbaa la shee sheegayaa buu yidhi caasho waxbaa laga sheeg sheegayaa maxaan sameeyaa buu yidhi cali bin abi aalib wuxuu yidhi haddii marba la yidhi dumarku waa badan yihiin buu yidhi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa intay caashi inoobi weyday radia allaahu canha markii dambe ee cali iyo cusmaan dood dagaalkii dambe caasho waa ka hadi weyday kelmaddaas dumarku waa badan yihiin buu yidhi haddii wax la sheesheegayba isagoo murugaysan nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam wax walba waad u dulqaadataa gurigaaga waxa ka dhex dhaca mooyaane ina aadanoo dhan waad ubabaa dhigtaa sariirtaada hadalka lasoo hadal qaada mooyaane markaa waad liicaysaa waad dhabar jabaysaa nin wejigiisa ma eegi karaysid inta laakiin albaabku okay kuu yahay waxaad doontaan oo dhan kusoo dardarayna aadanow ji nina ninna ka habran maysid laakiin maalinta ay gasho dukul daakulka gudaha caashuu nabi maxamed u yimi sala allahu alayhi wasalam kelima warbaahin si xun loo isticmaalay iyadna warkii way ogaatay abubakar baa halkan taagan iyo hooyadeed yaa caashay wuxuu caashaay waxaan la sheeg sheegayo haddii wax kaa soo gaadhay ilaahay dambi dhaaf weydiisa buu ku yidhi aabba iga qaba bay tidhi marna inantiisu eega ah waa caaisha marna rasuul اllahi moxamed ibn cabdillaahi buu eeg ah kaasuu abu bakr yidhi yaa caaisha inahu rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam baa nebi maxamed ninka hadlaya hooyo igala hadal sodo la yidhi inantaadu waxaasay samaysay ka kullihiin odaygeedii yahay hooyo bay tihi inahu rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam halkiiba ilin ishiibaa furotay caasho way furotay oyn maayna indhihiibaa caasho furmay warbaahintaasi dhaawac intaa leeg ayay ummaddii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu hogaaminaya ku riday alkelima waa kelmad weyn weyn kelmaddu iyo faafinteeda iyo xumaha oo la faafiyaa waxa ay dhalisaa ummadda dhexdeeda tawatur ayay ku riddaa macaayir buu islaamku u dhigay shan ama afar qodob buu islaamku u dhigay waxaa la yidhaahdo warbaahinta kow alkadib beenta inaan been la faafin israa walmicraaj xadiidkii dheeraa ee nebi maxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala ahli jannana tusay ahli naarna tusay waxaa ka mid ahaa mid uu arkay nin inta la la seexiyey la jarayo shidqihii dhabankiisaoo dhan la jarayo labadaba inta la isku jaro afku kala kala baxayo markuu isku soo aruurana lagu celinayo oo debnaha iyo afka la kala dilaacinayo mar walba ayuu nebi maxamed arkay sala allahu alay slam war ra'ayo buu ku yidhi jibriilow kana wuxuu yidhi ama aladii ra'aytahu kii aad aragtay yushaqu shidquhu ee la kala jeexaya dhabanadiisa fainahu kadaba waa been been buu ku dhaqmi jiray wa kadaba been buu ku dhaqmi jiray fayakdibu اlkadba aada u dhegayso been buu sheegaa beentaasi eeg fatuxmalu canhu xataa tabluqa اlaafaaqa fayusbixu bihi maa ra'ayta ilaa yowm fayusnacu bihi maa ra'ayta ilaa yowmi alqiyaama been buu sheegayaa beentiibaa waxay gaadhaysaa meel allaalo meel ay cadceedu u dhacdo oy gaadho soo meel kasta baashan ma gaadhsiiso marka fayakdibu lkadiba been buu sheegayaa hee fatuxmalu canhu beentii baa laga qaadayaa xataa tabluqa alaafaaqa tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo caasimada ayay beentiisii gaadhaysaa fayusnacu bihi maa ra'ayt ilaa yowma alqiyaamaha ilaahay suurka la afuufayo sidaasaa debnihiisa iyo afkiisa loo jeexjeexayaa buu nebi maxamed ku yidhi jibriil calayhi salaam haada alkadib warbaahinta oo been faafisa oo weliba og inay been sheegiso laba shahaadatu zuur warbaahinaha waxaa loo samaystaa dad baa lagu dumiyaa dadna waa lagu dhisaa la dhaadhac hebel la dhaadhac waa la iskula dhaadhaca bahalada dhaqan ay leedahay baa jira shahaadatu zuur adoo og ina waxaad ka sheegaysaa been inuu yahay iyo shahaadatu zuur inuu yahay ayaa warkeeda lagu faafiyaa yahuudda waxay isticmaalaan qaacido ay ku caanomaaleen waxay yidhaahdaan ikdib wakdib wakdib wakdib xataa yusbixa alkadibu xaqiiqatan been u sheeg oo been u sheeg oo been u sheeg oo mar filin uga dhig oo mar telefishan uga dhig oo mar buug uga dhig oo mar joornaal uga dhig oo mar wadaad baa yidhi dheh oo mar caalim baa yidhi dheh aduu mar walba ugu celceli uun marka dambe way rumaysan doonaan bu way rumaysan doonaane ku celceli adu bahasha shahaadatu zuur waladiina laa yashhaduuna zuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama waa aayaat cibaad araxmaan iyo tilmaamaheedii shahaadaat zuur oo aada mala'awaal iyo been aada ka samaysid adiga oo og waxaa kala mid ah warbaahintu marka ay og tahay xaqiiqo dhab ah oo ay qariso iyadna lidkii bay ku tahay walaa taktumu shahaada waman yaktumhaa fainahu aaimu qalbuh wallahu bimaa tacmaluuna caliim wixii aada maraka tihiin eed og tihiin eed warkiisa iyo xaqiiqadiisa ogtihiin ha qarinina walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa iclaam iyo warbaahin akhlaaq leh xataa haddaad hebel isneceb tihiin cumar bnu khaaab baa nin ku yidhi war waan ku necebahay buu ku yidhi hebelo waan ku necebahay buu ku yidhi ninkii baa ku yidhi sakay nabcoo xaq aan kugu leeyahay miyaad ii diidiyo miyaad idafiri may buu yidhi iska kay nabco buu yidhi fainamaa yabkii cala alxubi الnisaa dumarkaa u ooyo kalgacayl iyo jacayle adigu iska kay nabco xaqaygii ma kaa helayaa haa bas buu yidhi almuminku waa inuu qofku ama ha ku nabcaado ama saaxiib ka dhigo luqada casriga ama muxaafid noqo ama mucaarid noqo waxaa doonto noqo waxaa doonto noqo xaqaygaan kaa helo beenna hayga sheegi xaq aan leeyahayna ha ii duufsiin musiibo aan leeyahayna dhabarka ha ii saarin ha walaa taktumu shahaadata xaqaygana ha qarinin wax aanan lahayna ha i saarin oo yaanay noqonin wasiilad la isku dumiyo oo la isku aargoosto oo ummadda la isku diro shahaadatu zuur saddex wuxuu islaamku warbaahinta ka reebayaa alsabbu waasukhriya cay iyo ku jeejees cay iyo ku jeejees oo qofkaa aada nacabto waad aragtaanoo telefishinada aad baad uga daawataan aad baad uga daawataan markay siyaasiyiinteennu iyo raggu isku yimaadaan waxay isku yidhaahdaan waad ogtahay waad yaqyaqsoonaysaa uqsum birabbi lciisa ubadka aada dhashay inay dhegaystaan waad ka xishoonaysaa waanay kulahaa gaalna wuxuu yidhi waxa fiican ee da'da naga weyn lahayd baan doonayaa faca kale in loo soo gudbiyo waa la ysku jeejeysayaa waa la iscaayayaa kelmadba kelmadday ka xun tahay baa la ysku isticmaalayaa waa la isla degayaa ilaahayna muxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmu min qowm casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaaءu min nisaa casaa an yakuna khayra minhun walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu biاlalqaab bi'sa lismu اlfusuuqu bacda aliimaan waman lam yatub faulaa'ika hum الظaalimuun hada kalaamu اllah laa ilaaha ila اllah ma axkama kalaam allah laa ilaaha ila allah maa acdala kalaam allah ilaahay ku abuuray ee abuuray qaanuunkaasuu inoo soo dejiyey inaan ku kala laqadno ha isku jeejeysina buu leeyahay ha isxamanina buu leeyahay ma ogid inuu kaa khayr badan yahay kaniya hubba ashcafa akbara dii timrayni madfuucin cinda alabwaabi low aqsama calى اllahi laabaraha falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa ha is-ammaanina ha ismahadinina buu ilaahay leey subxaanahu wa tacaala ma ogid khayrku meesha uu ku jira eh laga yaabaa buu yidhi xadiiskaa nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam nin dharkiisa aada yastaan laba maro oo calala iska xidhan guryihiinna aydaan ku casumin madfuucin cinda aladwaab wuxuu yidhi low aqsama cala allaahi la abara miskiinkaasi idinka agtiinna aan macno ku lahayni hadduu gacmaha kor u taago oo uu yidhaahdo yaa rab yaa rab ilaahay soo celin maayo buu yihi kelmadiisa nin baa soo agmaray nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qurux badan oo haybad oo shilis warkan ka warrama buu yihi markaasay yidhaahdeen kani hadduu guur iyo gabadh naga dalbado in la siiyuu mudan yahay hadduu waxna weydiisto in la siiyuu mudan yahay hadduu shafaaco qaado in loo shafaaco qaaduu mudan yahay iska aamusa nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam mid kala soo agmaro miskiin ah war way masaakiintu ilaahay waxaa idinku siiyay masaakiinta u roonaana war way masaakiinta u roonaana iska miskiin kana ka warrama bay ayuu ku yidhi nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen kani hadduu gabadhna weydiistayna maanu siinay hadduu adduunna siiya na weydiistana maanu siinay hadduu shafaacad nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam dhegaysta nebigiidii sala allahu alayhi wasalam wallaahi buu yidhi toban kaa toban kaa buuran ah toban kaas ah ayuu kanoo kala dhaamo buu yidhi nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam cinda allahi awa tacjabuuna min saaqay ibni mascuud qaar waxay yidhahdaan geed buu korayoo dabeyl baa ka riday qaarna waxay yidhahdaan isagoo saxaabada la fadhiya bay dabeyle qaado markaasay cabdullaahi ibni mascuud cidlo ku riday laba lugoodoo dhuudhuuban ayay arkay saxaabadii baa ku qosqoslay waa ku nabi maxamed dhegaysan jiray qur-aankiisa man araada an yaqra'a alqur'aana qatan ariyan kamaa unzil falyaqra' biqiraa'ati ummi cabd qofka doono qur'aanka oo qoyan inuu akhriyo sida cabdullahi bn mascuud qur-aanka u akriya u akriya buu nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa ninkuu nabi maxamed u dusi jiray sala allahu calayhi wasalam oo odhan jiray qur-aanka igu akri uu ku odhan jiray aduu qur-aanku kugu soo degaye maanaa kugu akri ah haaya igu akri buu inaan qayrkay ka dhegaystaan jecelahay igu akri laba lugoodoo dhuudhuuban bay dabeen intay qaatay cidlo ku riday saxaabadii baa ku qosqoslay markaasuu yidhi ma waxaad la yaabteen labadaa lugeed ee cabdullaahi bni mascuud ma la yaabteen buu yidhi dhuublada iyo masaafka wallaahi buu yidhi nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam labadaa lugood ee dhuudhuubana ibni mascuud yowma alqiyaama buurta uxud ilaahay agtiisa ka culays badan wejigan ma aha magacyadan caanka a ma aha aqoontan la akrinaya ma aha ruuxan waa qalbiga iyo halkan weeye ilaahay baana طaalacna subxaanahu wa tacaala ina lilahi cibaada futanaa طalaquu dunya fakhaafuu اlfitana laa yaskar qawm min qowm ma ogid khayrku halkuu ku jiraa ma ogid hayasin xataa haddaad iskhilaafsantihiin hayasin haddaad isdiidantihiin hayasin masaa'il sharciya haddaad isku haysataan hayasin khayrka xaggiisa u badi rabba inuu iga khayr badan yahay dheh ama iga cibaado badan yahay dheh waa iga toosan yahay dheh hebel asabu wasukriya islaamku waa ka soo horjeedaa waanu waanu la dagaalamayaa waxaan kaga baxayaa ikhwaani fi اllah aliclaam wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu naml inooga sheekaynayaa nebi nebiyada ilaahay ka mid ah oo ilaahay wax walba siiyey alinsu waljaanu ay ciidankiisa ay ka mid ahaayeen maalin maalmaha ka mida isaga oo banaanbax loo samaynayo ciidankiisii o dhan ay hor joogaan ayaa wuxuu waayey shimbir shimbirihiisi ka mid ah hudhudkii buu waayey ilaahay qur-aan buu inooga dhigay watafaqada طayra faqaala maa liya laa ara alhudhuda am kaana min alghaa'ibiin laucadibanahu cadaaban shadiida aw laadbaxanah aw layaأtiyanii bisulطaani mubiin famakata hayra baciid waa hudhudkii faqaala axadtu bima lam tuxita bih waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin إني إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم نبي الله سليمان وحاسو عيدان هرجوغان وحان ربنا إنان كقاضنو قبب كالشناط إسلام كوليه هاي ورباهنتينو حكو كرسوغناتو أيينو كبرانينا هد هد أيينو كبرانينا شمبر بينو كبرانينا سيدو نبي الله آدم آبهين nabiyullaahi aadam carruurtii uu dhalay haabiil iyo qaabiil ay uga barteen kii la dilay walaalkii siduu u aaso quraabkii ilaahay uu soo diray ee quraabka kala aasaya siduu uga bartay ayaa warbaahinaha adduunka oo dhan hudhud baa waxbaraya qur-aan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga dhigay watafaqada ayra markuu ciidankii eego jinkii eego insigii eego khaylkii wax walba eegay buu xaggii shimbiraha eegay وحبسته وشقيري نبي الله سليمان فقال ما لي لا أرى الهذهذة أو شمبرتي هذهذ بور ميو مقيه هاي ما دبور عذاب أرد بان كردي أما وابن قورعا أما وحكم مقناه وارعب بسلطان مبين وارعب بكين بور فمكث غير بعيد إير كدباه وحو يهذذ كبا هطليا أو وربوا وورباهن hudhudkiyo war wada dhegayso wuxuu yidhi axadtu bimaa lam tuxit bih horta sahan baaban kuu ahaadaan kuu maqnaa nebi sulaymaanow meel aanad warkeeda haynin baan warkaaga keenay waji'tuka waxaan ka imid min saba'in caasimaddii yaman saba baan kaaga imid maxaan sidaa binaba'in war baan sidaa been abuur maaha yaqiin war aan hubo ayaan sidaa buy warbaahinta intaasaa laga rabaa war warbaahin hudhudnaamo ka warrama shimbiri dhaanto so imtixaan ilaahay maahay maderay shimbirtiibaa ina leh shimbirtin dhegaysta bal oo nebi la hadlaysa nebiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka mida adaan kuu maqnaabay horta oo kaftan iyo ciyaar iyo kumaan maqnayn axadtu bimaa lam tuxit bih war aanan haynin baan keenay qolooyinka iclaamiyiintu waxay yidhaahdaan kuwa la yidhaahdo magaalooyinka soo mar soo marmara ee wararka soo soo tabiya caasimada correspondent af Soomaali muxuu noqon murasiluun adu kuwa un taxa kuwa ayuu huludkan yaha waa murasil caalami oo caasimadka caasimad ka soo warramaya laakiin eeg muxuu yiri horta war aanad haynin baan hayaa buu yiri koow hee waji'tuka min saba'in wuxuu magaaladu ka yimid warkaan wadaa buu yidhi waa binaba'in yaqiin waxay gaaladu yidhaahdaan almisdaaqiya warka aad sheegaysaa waa inuu saadiq ahaadaa maxay ku odhanayaan waxaa noo warramay ilo ilo lagu kalsoon yahay ilo lagu kalsoon yahay hudhudkii ma odhanin nebi sulaymaanow ilo lagu kalsoon yahay baan war ka keenay ma odhan shimbirtaas shimbirtaasi waxay tidhi ji'tuka min saba'in saba baa ka imid uu sheegay oo waxaan sidaa binaba'in ayaan sidaa yaqiin maxaan soo arkay innii wajadtu imra'atan laakiin marka innaga afka laisku keendarayo laisku kelaisku keen laisku keendirayo waxaa la qarinayaa warka meesha laga helay ila lagu kalsoon yahay ila si gaara noogu warramay waa ummadda marka ilaahay laisku dirayo saxna ma aha eh markaad war sheegi warkaagu waa inuu war yaqiin ku sugan waa inuu yahay waxaan kaga baxayaa ikhwaani fillah warbaahinta waxaa lagu bedelaa umam wixii carabta ka dhacay masar oo intaasoo sannadood nidaam faasidii ka talinayay warbaahin baa lagu bedelay ayaa la yaroo guryahooda fadhiyo internet facebook ku sheekaysta ayaa ku ballamay boqol iyo labaatan dhallinyaray ahaayeen say u badinayeen ufaafayeen ufaafayeen ufaafayeen bay toddobaatan kun ay yidhaahdeen beritooda halkaa ina keena facebook baa lagu bedelay warbaahintu waxay bedeshaa umam ayay maskaxda ka bedeshaa marka innaga halkan warbaahinaheennu aad saa uma sii durugsana alxamdu lilah rabbi alcaalamiin laakiin waxaa la rabaa sida gaalkaasi uu yidhi warbaahintayadu wayna ilaalisaa waxaan rabnaa warbaahin koow ilaalinaysa waddankan waddan muslima inuu yahay xalaal iyo xaaraan kale leh caadi ah oo wixii xalaasha ahna la imanaysa wixii xaaraanah bulshada ka ilaalinaysa kow laba dhallinyarada hablo iyo inamaba aan ku kicin dareenka shahwadda aan ku kicin oo tumasho iyo qaawanaan iyo filimo khaliicah iyo aan u soo daynin saddex waxaan ka rabnaa warbaahinteenna in aanay inoo soo guurin dhaqan aynanu lahayn ama ha noqdo mid mexicana ama ha noqdo mid kale dhaqan aynanu lahayn inta af soomaaliya iyo af kale inaloogu turjumo aan inaloo soo guurinoo iskuul baan maalin dhawey toole ean tegey warqaddii haddaan sido princibalkii iskuulkaa warqaddaa i siiyey waa ina yaroo toddoba jir ah toddoba siddeed jir ah baa warqaddaa qoray english bay ku qoran tahay inan ay isku fasal yihiin oo isla fadhido u qoraya ma idin akriyaa maydheh wakaas ingilish bay ku qoran tahay waa siddeed jir sagaal jir waa wixii uu dhegaysanayey guriga ku dhegaysanayey intiinbuu soo sheegay sagaal jir miyaanu inagu socon markaa dhaqan bedel miyaanu inagu socon dhaqan gedis baa inagu socda markaas oon rabno si walaalnimo ku jirto oo anshaxnimo ku jirto inaan idhaahno albaabkaasi waa baabu shar ee waleelahana laga xidho waa kaas waa ilmahaa yar wuxuu halkaa ku qoray mar waan ooyey mar waan qoslay mar waa waar imtixaansan waxaa uu soo qoray oo waa maxay waa exactly wuxuu telefishinka uu ka soo dhegaystay ilaan dhaqan soomaaliyeed maaha in leeday waxaa iyo wax fara badan oo ka fara badan ood og tihiinoo aniguna aan ogahay ayaa jira maxaa inagu sabab ah waxaa inagu soco telefishinkaa la bedeliyo waxaan rabnaa markaa salaadiinta cuqaasha wadaadada ganacsatada dhammaantood inay dowr ka qaataan bulshadan inay u ilaaliyaan qiyamkeedii iyo macnaheedii iyo diinteedii inay u ilaaliyaan meeshii godalool uga soo baxayee wax khatar uga socota